dee waxaan u aragnaa wax wanaagsan waxa weye garaadku wuxuu kusoo noqday dalkiisibuu kusoo noqday garaad miisaanla weeye aada iyo aadna waxaan ugu faraxsannahay inuu isaga iyo raggii la socdayba ay yimaadeen si fiicanna loogu soo dhaweeyey oo la tusay kalkacayl soomaliya ay u qabto gobolada bariga soo dhaweyn xaddhaafa ayaa shalay loo sameeyey aada iyo aad baana loogu faraxsannahay waxaanuna mahad usoo jeedinayna waxa weeye shacabka somalilan weliba shacabka degan hargeysa sida sharafta iyo karaamada leh ay usoo dhaweeyeen garaadka iyo wafdigii la socday
adigu waxaad ku maqnayd in muddaaba saxbaad ku maqnayd oo safaro weliba dibadaabad ku maqnayd waxaa jira warar sheegayeen cali khaliifka oo ah siyaasi isaguna somalilan madax ahaan kasoo horjeeda oo soomaaliya imika jooga maxaad ka ogtahay arrintaas wax aad ka ogta ma jira
waxa weeye dee hadalladu waa waa wada socdaan waxa weeye inagu nin kasta oo somalilan oo u dhashay waajib waxaynu leenahay inaynu la hadalno soo dhaweyno wada hadallo markaa de xiriirkaa waa la sheegay inuu jiro oo wada hadalla ay socdaan horena way u socdeen oo wada hadalladu way iska way socdeen oo dadku waa dadkeeni waxa mabaadi un baa lagu kala duwan yahay laakiin waa dad wada dhasho waa dad isku wada deegaana marka wax alla wixii wada hadalana way sii soconayaan waxaanu rajaynaynaan in garaadyo kale iyo dad kalena sida garaad jaamac oo kale iyaguna ay yimaadaan oo ogaadaan meeshani inay tahay dalkoodii dadkoodii inay tahay sidaasaanu aada iyo aada ugu rajaynayna kuwa kalena inay yimaadaan ayaanu rajaynayna haddii ilaha yihaaho muddana ku doobiye baashe waxaa muddooyinkanba soo noqnoqonayay eedo ay maamulka puntland usoo jeedinaya xukuumadda somalilan kuwaasi oo ku aadan kadib markii madaxweynuhu tegila qoray iyo sidoo kale ciidamada qaranka jinta hore oo gaadhay magaalada taleex arrimahaasiga maxaad sida warta s se u jawaabdeen qolada iyagu waxa weeye dee qofku wuxuu doonaya waa oran karaa puntland way ogyihiin dalkan inuu yahay dal somalilan ama taleex hata ama laasqoray ha noqoto waxa weeye sanadkana waxay noqonaysaa sanadkii wadooyinka iyo maamul fidinta waxa weeye tanna waxay tusaysaa ciidamadu taleex bay tageen may qabsanen waxa weeye dalkoodii bay tageen xaq bayna uleeyihiin meel kasta oo xuduudda somalilan waa la tegaya marka de puntland waa ku kartarantahay inay jiraaho maxaa loo tegay taleex nasiib wanaag waxaan u hambalyanayaa ciidamada qaranka somalilan iyagu markay taleex yimaadeen wixii ka dhacay dee waa waad ogeydeen waxa weeye se ciidamada somalilan waxaan ku hambalyanaynaa waxa weeye meel kastay tagaan waxay u tagaan nabadgelyo qof ay xariirkaasiiyeen iyo qof ay waxyeeleen ma jirto marka puntland iyadu markay tagtay waxay doonaya ku tagtay wixii ka dhacay wayna ogeen ciidamada somalilanna nabadgelya ku nabadgelyana kaga soo baxeen meel kastoo xuduudkaana waa la tegayaa wax lala yaabana maaha meel la qabsadayna maaha waxa weeye xuduud bay leedahay xuduudduna waa meel mucayin oo la yaqaan marka somalilan xaq bay uleedahay magaaladii ay rabto ee xuduudeeda maaha inay dee puntland ugudubto laakiin dhulka somalilan waa inay tagtaa laasqoray baran kidi waa dhahar taleex boocane kidii inay tagto xaq bay uleedahay waana tegeysaa markii dee loo baahdo waxayna ku tegeysaa nabadgelyo nabadgelyona way kaga soo baxday iyo rabitaanka shacabka oo shacabka kaga soo baxay haddii dee ay shacabku rabin sidii maalinta horaa dagaal ka dhici lahaay dee wax dhacay ma jiraan marka aada iyo aad waxaan uhambalyeynayna ciidanka somalilan sida xilkasnimada iyo odaynimada ay u galeen ugana soo baxeen iyagoo aan dadkii iyo shacabkii midna wax gaarsiiye dawladda ingiriiska waxay sheegtay dhawaan iyadoo wasiirkiga wasiirka africa u qaabilsan amagiiska uu yimi hargeysa waxa ay dawladdu sheegtay inay socdaalki dhinacii socdaalka muwaadiniinta ay ka qaaday magaalooyinka hargeysa iyo iyo berbera sidoo kalena iyadoo magaalooyinkii kale ay nabad ka jirto arrintaasi ay u muuqato mid dhaawacaysa nabadgelyada magaalooyinka kale ka jirta sad waata arrintaas arrinta waxaan u aragnaa waxa weeye somalilan ama xeergaabaha noqoto ama laasxaanood ha noqotay waxa weeye xuduudda somalilan waa sugan tahay amni wanaagsan baa ka jira laakiin dee waa dawladu hadday inagu ma khasbi karo muwaadiniintooda inay yidhaahaan meesha ha tegin iyo meesha taga laakiin waxaanu de ingiriiska u sheegaynaa waxa weeye hargeysa iyo berberi iyo borco iyo boorame nabadgelya ka jirta marka waxay ahayd in la somalilandna laga wada qaaday in la yidhaaho hargeysa iyo beraha laga qaaday ma ahayn mid fiican laakiin haddii ay dhacday de sida aynu ku wacnaa wasiirka khaarijka iyo markay communiqega bixinayeen waxay sheegeen in had labadaas laga qaaday inta kalena laga qaadi doono marka dawladda ingiriiska waxaanu sheegayna waxa weeye ceerkaaba iyo hargeysa iyo boram iyo iyo berbera ammaankooda waa sugayo de waa taa aynu ognahay marka waxaanu rajeynaynaa waxa weeye inay somalilan kala saar saarin inay gid muwaadiniintooda usoo fasaxaan wax dhibaato oo dhacdayna ma jiro adiga arkay habeenkii suuqa iska lugeeyaan ajnabiga suuqa iska lugeeyaan marka in la kala qaado maayo waxa weeye somaliya o dhan baa ammaana dawladeena waxaanu kus xukuumaddana waxaanu kusii darqaya in laga sii shaqeeyo in hadalkaas labada kuwa kalena laga qaado oo muwaadinta loo fasaxo markii dhibaata timaado markaa de ha yidhahan laakiin meel dhibaata ka jirta somaliya ma jirto somaliya waa isku amni waana isku mid okay baasha maxamed farax waxaan jecelay inaan kala weydiiyo shacabka deegaanada sool iyo sanaageri ku dhaqan oo imika jawi kii hore ka duwan uu ka muuqdo iyo jacayl ay somaliland u qabaan muujiyey waa maxay fariintaad u diraysaa fariintaan u diraya waxa weeye waxaan u diraya waxa weeye somaliland waa dal nabada waa dad walaalaa waxbay wada leeyihiin ma kala maarmaano mana kala guurayaan waa dad ilaahay meesha ku wada beeray mana kala tegayaan waxaan u dirayna waxa weeye in dadkii ay usoo noqdaan somaliland ninkii xamar rabay xamar la soo arag ninkii puntland rabayna puntland soo arag marka waxa weeye daris wanaag nabadgelyo wanaag xukuumaddana waxaanu ku boorinaynaa inay mashaariic iyo waxqabad iyaduna ay u geyso waayo dadka haddii wa ciddii wax u qabata ayay raacaya marka dawladdana waxaan ku boogaaminaa xukuumadda inay mashaariic iyo horumar u samayso dadkuna nabadgelyada ay ku nool yihiin ay ku noolaadaan lakala maarmi lana kala tegi maayo mudun baa laysu yaro cadhaysan yahay de dad hargeysa joogo oo siyaasadda diidani way jiraan laakiin maaha la kala tegi maayo waxa weeye in walaalnimo iyo sharaf iyo magac lagu wada noolaado dadkuna waa wada somaliland siyaasadun baa lagu kala lagu kala leexan siyaasaduna wax waa temporary maaha wax wax joogtaa maaha marka waxaan urasheena waxa weeye inay sidaa dadka doorashooyinka ka qaybgalaan diiwaangelinta isgeliyaan horumarkooda iyo ay ka hadlaan hadday cadanayaanna ku cawdaan in mashaariic iyo horumar loo sameeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu